xilliyadan dambe waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ku soo batay dadka barakacayaasha ah ee hooyi ka dhiganaya beeraha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha ee xaafadaha magaalada haddaba waxa arrintan keenay ayaa wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud mascad uu ka waraystay cabdulqaadir xasan oo loo yaqaano e k oo ka mid ah guddiga maamula beeraha lagu nasto ee magaaladaas
waxaa keenay covid nineteen mise cudurkan adduunka saameeyey number one muhiimadda ugu weyn ay tahay dadkii waxaaba guryalaan qaarkood waxay bixin waayeen kirada qaarkooda meelihii shaltaryaasha marka hore seexani jireen ayaa laga soo xiray markii lasoo xiray waxay imaadeen meelihii lagu nasanayey oo anaga aan mathalno mise aan mas-uul ka nahay dhibaato weyn nagu hayaan dadka xaafad degan maadaama ay dareemeynin inayna isticmaali karin meelihii ay ku nasani jireen annagana waxaan rabnaa in dadkan guryalaanta inay helaan guryo marka laba shaqana taalaha waa garta marka dadkan hoyla-aantu hayso goobahaas hadda ku nool ma reer minnesota oo keliyaha amase meelo kala gedisanoo waddankay ka yimaadeen
waddankan mar qofku soo guuri karaa meeshuu rabo joogi karaa waa isku jiraan qaarkood waxay u imaadeen ninkii la dila madowga ay magaalada u imaadeen qaarkoodana waxay u badan yihiin inay minnesota gobolka degannahay
maxaa keenay in ay goobahaas bartilmaameedsadaan inay ku noolaadaan ma adinka albaabada u furtay inay yimaadaan bal haddaad sheekada ayga sheekayso marka hore anaga albaab umaana furin waxaan aragnay hal habeen subaxda marka lasoo kacay dadkii ayagoo meesha jiifaan waxaa laga soo xiray meelihii shaltarka ay saaxani jireen marka waxay aadeen meesha u dhoweed oo nasashada powerhome park park la dhaho oo u dhow soomaalida meesha markay saaxdeen anaga waxaaba marka way nagu adkaatina dad guryalaana ka kicina meesha marka waxaan u codeynay inay joogaan temporary ilaa ay ka helayaan guryo guryo ay ka helayaan
waan ogahay inaad shirar fara badan arrimahan ku saabsan aada yeelanayseen dadka bulshada ee deegaanka degan laftoodu ay kala jaban yihiin qaar ay leeyihiin dadkani waa dad masaakiin ee meeshaha ku noolaada intii xal ee magaalada iyo degmadu ay ugu helayso halka qaar kalena ay ku doodayaan dadkani inay amni daro xaafadii keeneen sida daroogo iyo waxyaabo lamida ka adinka guddoonka backborka loo yaqaano goobahan maamula maxaa tallaabooyina oo aad qaadeen ama sidii qorshaysan aad qaadeen walaabta bini-aadamnimada kuma jirteen dad guryo la-aaneh in laga kiciyo meeshay soo fadhiisteen mise ay jiiftaan guri ayaga guriga u tahay laakiin dadna waxay u tahay meelay ku nastaan anagoo fiirinayna bini-aadamnimada waxaa sameynay inaan midda kale parkborka mise meesha anaga mathalno shaqadeena maa inaan dadka guryo geenno mise guryo asiino shaqadeena waxaa waaya in meeshaas dadka ku nasanaya inaan u dhisno meelay carruurta ay ku ciyaaraan maadaama shaqo kale ayna soo geliyeen waa inaan fiirino bini-aadamnimada oo aan la shaqeyno siriga countiga iyo stateka labada bilo saddex bilood lasoo dhaafay shaqo badanaan ka qabanay hadda waxaa stateka uu abrove gareeyey lacag badan oo ilaa saddex milyan gaarayso in guryo lagu siiyo siriga ayagana sidoo kaleeto magaalada degannahay
marka goormay bilaabanaysaa marka qabobaa soo socda in dadkan xal loo helo waxaad carab ku dhufatay inaadan adinku hawshiinu ahayn laakiin sidoo kale ay magaalada iyo gobolkuba ay tallaabooyin qaadi doonaan marka goormay qorshaysan tahay in dadkan meel loo helo anaga waxaa rabnaa inaan ka gaarno qawowga inta la gaarin waxaa rabnaa inaan u codeyno sidii dadkan xal looga heli lahaa oo kicin meesha sababta biniaadamnida kuma jiro dad qabow saaxanayo marka that's why waxaa oola shaqeynayna siriga iyo stateka inay dadkan xal u keenaan governorka uu nala shaqeeyey siriga sidoo kaleeto hadda lacag loo qoondeeyey guryo lagu siiyo meelo shalter ay saaxdaan meelihii ay horaan ka soo kaceen
waaya ugu dambeynta dadkan barakacayaasha meesha ku nool miyay ku jiraan dad soomaali ah oo aada aragteen ama meesha wax ka degan laftooda oo hoy la-aan ay hayso waa arkay dhalinyaro soomaaliya arkay oo meesha degan qoomiid kastaa ku jirtaa soomaalida bes maaha wadankan waa wadan dadkan isku keena adduun weynaha waxaa ku jiraan west african east african dad kastaa ku jira etoobiyana ku jiraan soomaaliya ku jiraan waa arkay dhalinyaro ku jiraan soomaali way jiraan waxaa la yidhahdaa soomaalidu waa dad isku xiran iscaawiya oo qofkooda dhibaataysan soo dhoweeya maxaad u malaynaysaa sababtu inay tahay dad soomaalihii inay iyagoo halkan maraykanka jooga hoy la-aan ku dhacdo soomaalida kalena aanay wax gacana siinayn walaahi dadkan dad dhalinyarada meesjo marka laga hadlo waa dad iyo dadka marka inaa kala saara ma jecli sababtee way isku dhex jiraan markaa fiiris dadka meesjo waxay u badan yihiin dad u baahan oo u baahneen guryo base oo u baahan daryeel kaleeto caafimaad dad waxaa jira maskaxdooda looga jiro marka soomaalidana way caawiyaan weliba badana hadda markaa taga meesha meelaha ay joogaan subaxdii markaa booqdo waxaa arkaaga maamooyin soomaali cunto u geenayaan soomaalida bas uma geeyaan qof kasta joogay u geeyaan marka arrintaa soomaalida waxay ku fiican yihiin wayna istaageeraan dhalinyarada lacagay siiyaan cuntay siiyaan way soo booqdaan kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xasan eke oo ka mid ah guddiga maamula beeraha lagu nasto magaalada minneabolis waxa uu u warramay wariyaheena maxamuud mascad